bismillah alxamdulilah adeer haduus ilaahay guud hiiraan cabamaynina hal qolo oo dhinac ahaa cabanaysi qoladana in un laqan ayaa iyaduna waa qabnaa laakiin reer hiiraan ma diidana shirku reer hiiraanna dawla guud maaha shirkuna waa furmiyaa maanta inuu furmaay ahayd marka insha allahu qaban qaabo ugaarsyadii iyo wabaqadii iyo suldaanadii iyo nabadoonadii iyo oo bacdidad culus oo aan hore ka duuli karinaa dib looga dhigay ilaa isniinta dadki ayay baxeen dadna maanta ay baxeen dadna beriya baxayaan insha allahu shirku waa furmiyaa waana la dhisiyaa wax dadku ay wada leeyihiina la dhisiyaa insha allah marka dadkan baxay maanta iyo kuwa beri baxaya waa dadka hiiraan matalayay oo beledweyne ayay ka baxayaan sida badan sida badan wixii xamar jeedin waa imaanayaan wixii hadda anaga hayraan jeednin halkaana ka baxaynaa dadkii kalena waaba naga horeeyaan oo shalas dadaa baxay dadaa dadaa baxay marka insha allahu reer hiiraan boqol kiiba sagaashan iyo shan dhibic shan waa taageersan yihiin maxaa yeele maamulaha horeya usoo arkeyna maamulka aada iyo aad hilow looga qabaa marka insha allahu labadaas gobol maamulkooda waa dhismiyaa wanaaguuna ku dhismiyaa qoladan wax qabanaysan insha allah wax badan baa la qadariye markaan kadib waxaa umaleyna inaan loo fadhi doon waayahay maxamed yacquub dabcan ergadan hadda iyagu beledweyne ka tegaya ee jowhar tegi doon ayaad qeyb ka tahay oo shirkan iyagu taageersan labada gobol la isku daro xubno iyagu diidanba haba jiraane laakiin waxaad ii sheegtaa bal maanta oo saddexda sebtembar ayuu shirku lagu ballansanaa ma ergooyinka beledweyne ka imaan lahaa dartood ayaa dib loogu dhigay labada maalin dheeraadka ah maxaa lagu sheegay dib u dhiga adeer wax kale laguma sheegin wuxuu horta inkastoo dadku wuxuu wada ay wada dhisinayaan haddana gariireen dawladda federaalka ka ah wuxuuna iska orod maaha meesha dad baa tegaya amaankooda iyo fasilitygooda iyo jiifkooda iyo waxooda dhan in la habeeyaan la rabaa insha allahu dad shalay baxeen dad maanta ay baxeen annagana biri aan baxayna haduus ilaahay diidin marka wax shido male waxa dib loo dhigo on qabanqaabadaasu un xaggana ka socoto intana ka socoto amnigii la sugaayo meelihii la degi lahay dadkoo tirada ka badan oo xad dhaaf ah wax hadda diidanoo darisee mari jiraana laakiin qoladaas un xoogaa wax qabanayso insha allahu ayadana waa hadalaa noo socdo waana la qancinaya ilaah idinkiisa waayahay inta badan cid wax diidan ma jirto ayaad ku celcelisay mararka qaar marka la wareysanayo dhinacyada kale oo qaarkood diidan waxay leeyihiin hiiraan cid u matalaysa oo shirkaas ka qayb gelaysa ma jirta idinkuna waxaad leedihiin annaga ayaa matalana hiiraan bal ergooyinkiinan beledweyne ka tegaya ee hiiraan matalaya ee jowhar gaari doona iyo kuwa hadda gaarayba idinku yaa hadda la xusi karaa oo la dhihi karo way matali karaan dadka hiiraan oo dadka aada loo tixgeliya ka mid ah oo qeybka ah dadka jowhar tegaya
adeer su-aashaas hadda ma taagno reer hiiraan waxaan aaminsanaha ugu yaraan afar iyo toban qabiil baa degan soomaalina waa waxa dambe qabiil iyo bacdiwaxunba forobentifaf wax baa la sheegaya adigu un qabiil ah qolo walba ku degtaa afar iyo tobanka beeloodoo degan hal qabiil oo meeshan ka maqan lama arko laakiin qolo xoogaa kala jabanaa jirto dadna xagga jira dadna inta joogaa jirtay laakiin hal qolo oo ka maqan male markaan u hadda nin weynaa nahaye wada hebel iyo ugaas hebel iyo nabadoon hebel iyo inaan dhaha afka kuma qurxoono laakiin hal qabiil oo jowhar ka maqan male halkaasaana maamulka lagu dhisiyaa annaga haddii hiiraan joognayna bishiyaha soconaa meeshaan tegaynaa insha allahu dadku un hadda xoogaa wax qabanaayana ilaah idinkiis waa walaale waa la qancinaya inta arrinta waa la fahgelinaya arrinta la fahgelinaya haddii wax la dhisana waxooda bacdi gacanta laga saarayaa insha allahu wax shidoo dhici maayo adeer afar iyo tobanka qabiil ee hiiraan degaad ii sheegtay marka afar iyo tobankooda haddii xubno matalaya ay ka qayb galayaan xubno aan matalayn oo iyaguna diidan isla afar iyo tobankaas kasoo jeeda ayaa jira oo ka bidiidan shirkaas iyaguna dabcan soo xaq uma leheen shirkan in laga qanciyo ka hor ka qaybgalkiina idinku maadaama idinku aad matalaysiin beelihii gobolka qaarkoodna ay diidan yihiin oo isla beelihii le ka tirsan arrintu waa beelihii isaa haya adeer isfahanno afar iyo tobanka beeloodoo degan weliba dal kalaa sii degan laakiin afarta iyo tobanka beeloodoo waaweyn hal beelaa kala jabanaa ku yidhi oo barna diidan tahay barna ogoshahay sida badanna wa saddex iyo tobanka kalena waa wada ogol yihiin oo cid diidan ma jirto waa wada ogol yihiin waana joogaan macalugaasyadeedu iyo wabaradeedu iyo nabadoonadeedu waxeedu waa jooga hal qolaa un xoogaa kala jaban ayadana wadahadal fiican baa socdo dad aad iyo aad u qaymo badanna waxay ka joogaan jowhar hiiraan hadda beri ay nagala baxayaan insha allahu waa taasonimada ku dhamaanaya marka inta yaroo tabashadana waa dhamaan doontaa ilahay idinkiis wax weyn maha waayahay marka nabadoon maxamed yacquub adigoo fikirkaagana xur ah bal haddii aan dib kuu xusuusiyo cabashooyinkan hadda jowhar shirkan ka dhacaya maamulkii ka horeeyay kan hadda la dhisayo ee galmudug cadaada lagu dhisaya beelaha qaar iyagoo diidan oo la leeyahay xubno matalaya ayaa ka qayb galay oo cadaada tegay ayaa maamulkii la dhisay kadibna waanu ogeen isjiijiid badan ilaa iyo hadda maamulkii meeshii lagu dhisay weli ma aanu dhaafin marka idinku beelihiina qaar ee maamulka loo dhisi lahaa haddii ayba diidan yihiin ama odayaal iyagu matalaya soo ma noqonaysa in maamulka si walba ha noqote la dhiso laakiin noqon doona mid curyaan ah oo aan dhaqaaqin adeer horta waa su-aal fiican laba kelmadood oo muhiim waxaan kuu sheegaya soomaali maanta boqol kiiba boqol israacsan lama helo boqol kiiba sideetan iyo shan sagaashan iyo shan haddii la helo inta kale ayagoo un xoogaa dadku waxaan kuu sheegayaa lix iyo labaatan sanadoaan dawlad arsin baa jira dawladda markaa aysan ninkii toban sano jirin maantana soddon iyo lix jir ah dawladda aan waxba ka aqoonin marka dadku sida badan waa ogbol yihiin maadaama aada hadda galmudug soo qaadatina qolo meeshii lagu dhisi mehe meeshii la yiri oo halkaas caasimada waa la geeni jirtay sababtoo ah koonfur galbeed baran waa caasimadeeda aa la yiri lama geenin waxaa joogtaa baydhabo lagu dhisi jibba waxaa la yidhi bu-aala caasimadeeda ah meeshii lagu dhisi waa joogtaa marka wax hadda oo galmudug keli loo fiirsanayo aan la jirinba qoladaana haddii la dhisi sida sababtoo ah dakligiyo isku yar oo amnigiyo isku xun dadkii uun loo turahayo wax badan baa iska jira marka adeer galmudug keligeed waxa dad tusaale loo soo qaata maaha meel kastoo maamul lagu dhisi waa iska sidaas waana qunyar socod sababtoo ah boqol kiiba boqol lama hel meel walba ayadoo an qolo qaylinaha la dhisi markii dambena waa ku raaceen oo bacdi waa ogolaadeen xoogaa in laga garlooha arkeen tana tii kama duwan wax sida male maamulku waa dhismaya ilaahay idankiis dadku hadda wax taban hayana waa la qancinaya adeer macna marka ee waxba umaragna ayaad leedihiin haddii maamuladii hore meesha ay mareen dhibaatooyinka heysta innagana haddii ayna soo wajahaan dhismaha maamulkeena kadib waxba uma aragno oo kuwaas ayaan la qabnaa dhibka maya adeer fiidi annaga iyo dadkaasu isku mid maha dadkaasu dad re madaxweyne leh wasiiro leh xildhibaano leh qaybtooda qaadanahayo meesha soomaaliya looga talinaya loo fadhiyo wey gobollada marka wax u fadhiyo wax matelahay midna lama arko marka adeer wiil midooda qori midoob saarsan horuu noo dhibe insha allahu loo fadhi mahayo gobolkana caqabada geli mahayo ninkan wax tabana waa la qancinaya insha allah soona inuu qancaan ka rajaynayna marka wax weyno hadda cusriya maba jiraan culeys weyn hadda maba jiraba ugu dambeyn marka nabadoon adigoo aada u mahadsan bal waxaad ii sheegtay in wadahadallo idiin socdaan dhinacyadan hadda diidan qeybo ka mid ah beelaha ama mid ka mid a beelaha gobolkaba qeyb ka mid ah ay diidan tahay bal wadahadalladaas halkay idiin marayaan iyo rajada aad qabtaan inaad qancisaan adeer waa su-aal fiican waxaan hadda weli bacdi aan la saxiixayna lagama hordhici karo laakiin waxa un kuu sheegay oo la inkiri karin oo ayaguna ay hadda ogol yihiin annaguna aan un la wadnaa insha allahu wadahadal aada iyo aada u wanaagsan xag maamul noqoti iyo xag dawladeed noqoti iyo xag odayaal noqoti iyo xag uwees noqoti wadahadal fiican baa socda marka soomaalina sida badan haddii wadahadis waa isfahamtaa marka kama hordhici karo laakiin war wanaagsan baa socda muddooyinkaa soo socota ilaahay idankiisa birihiisa haddaba ma dhihi karo laakiin un waxaa aaminsanahay war wanaagsan inuu kusoo bixi doono reer hiiraan oo aada iyo aada isu jeclaa jireen waa israacaya ilahi warna waa iska maqliya waa mahadsan tahay nabadoon maxamed yacquub asalaamu calaykum waraxmatullah